haddaynu ka hadlo xanuunada dhimirka somalilan aad iyo aad bay ugu badan yihiin tiiba marka la eego tirada dadka qaba cudurka dhimirka inkastoon laga hayn tira koob rasmiya weli waxaa la ogyahay inuu nahay meelaha dunida ugu horeeya taasay ugu wacan tahay siyaabo fara badan ay kow ka tahay xagga dhaqaalaha xagga maandooriyayaasha la isticmaalayo ha ugu horeeyo qaadku iyo maandooriyayaasha kaleba waxaa kaloo ku xigaa xaggii wacyigelinta oo aada ugu liidata waalidka oon ogeyn calaamadaha lagu garan karo ilmuhu markuu yaryahay aanuu qabo xanuunada dhimirka marka waxyaaba duruufahaas oo dhan mar la isku daray waxay keenayaan inay kor u kacdo xanuunada maskaxdu sidaynu ognahayna xanuunada maskaxdu waxay kamid yihiin ay la mid yihiin xanuunada kale dadka ku dhaca waxay leeyihiin bukaan jiif iyo bukaan socod marka la eego waxaanu naqaanaa dadkeenu qofka matala naafada ah magaca naafee ka muuqda loogu magac dara hadduu gacan laya gacanow hadduu ilaya cawarow hadduu lugulaya laangarhow taasoo u taagan yacnii bulsho had iyo jeer qofka dhibi ka muuqato in badan oo ka mid aan soo dhoweynin ee dacaayad ama loogu darabo muuqaalkiisa in lagu bah dhinaca maskaxdana waxaa jira qof yaro xanuunsanaya haddii meel lagu arko maanta o dhan carruurtu way eryanayaan way shiidayaan way dagaalama cid xataa ka reebaysa ama odhanaysa marka bal arrintaa ka warran doctor xagga caafimaadka markaad ka eegto bulsho ahaan waxaynu nahay sidaad sheegtay bulsho magac u samaysa ama takoorta hadday tahay dadka la nool xanuunada maxay h i v oo kale hadday tahay kuwa t b da oo kale hadday tahay kuwa maskaxda oo kale ama hadday tahay xanuunada naafada marka bulsho ahaan waxaynu u baahanayna qodobka koowaad horta inaynu hoos u dhigno in qofka wixii ilaahay ku keenay aanaynu ku eedayn oo ay tahay waxani wax ku dhacay qofka inagana laynooga baahan yahay waxa ugu badan waa daryeel iyo jacayl inaynu siino qofkaasi waalan ama qofka maskaxda ka xanuunsanaya talabaad waxa weeye qofku waxaynu aaminsannahay bulsho somalilan ahaan inaan qofku ka bogsan xanuunka waalida balse xanuunka waalida waa xanuun laga bogsado qofkuna siduu xanuunada kale uga bogsado marka dawadiisa la siiyo waa qofku ka bogsan karaa noloshiina dib buu bilaabi karaa waxyaabaha ugu badan iminka somalilan qofkii kusoo celinayo inuu dib xanuunkii u qabto waxa ka mid a markuu cisbitaalkii la keeno qofkii caadi noqdo bulshadii ku dhex noqdo bulshadii waxay odhanaysaa ninkani mar buu waashay ma haysto dhaqaalo uu kusoo bilaabo noloshii ma haysto laguma aaminayo inuu xaas samaysto inuu aqal samaysto guri samaysto taa qofkii waxay ku keenaysaa inuu dib iskula hadlo oo waxyaaba badan isweydiiyo isaga laftigiisu isku qaato inaanu rajo lahayn taasina ay kusoo noqoto xanuunkii maskaxeed marka dadka waxaan ku wacyigelin lahaa qodobka koowaad inaan lagu eedayn waxa ilaahay ku keenay qodobka labaadna la siiyo jacayl iyo daryeel lalana hadlo dadka xanuunada maskaxeed qaba marka doctore la eego waalidka oo kale silsiladda waxaynu u aragnaa xal waxaa laga goob caafimaad la geyn lakiin guriga uu soddon sano ku xidhnaado ama labaatan sano duruuf dhaqaalena usii raacdo hooyadii ama aabihii taa maxaad ku ohan lahayd qoyska saas oo kale fariin maxaad fariintan odhan lahaa waxa weeye qoysku hadduu haysto qof xanuunada maskaxeed la nool siiba waalidku waxa muhiima in la xidhiidhaan goobaha caafimaadka ee ugu dhow haddii aanay haysan wax taageeraa ama ay ku adkaato inay helaan xidhiidh xidhiidhada naftigooda urur dhakhaatiir ahaan waxaanu diyaar u nahay inaanu xidhiidhino goobta caafimaadka iyagoo waalidkaa la dhiban qofka waxaanu ka siin karnaa taageero annagoon waxba ka rabin waxaanu taageeradaa ku siin karnaa inaanu geyno goobaha ku habboon marka wayna la soo xidhiidri karaan ciddii waalida dhibaatadaasoo kale haysataa ugu dambayn idinku urur baad tihiin qaabkeed uga shaqaynaysaan matalan dadka xanuunsanaya iyo dadka cidi ka xanuunsanaysaa waxaa laga yaabaa inaanay xog badan ka haynin waddooyin ay arrimaha caafimaadka omar iyo dhaqaale la-aan maxaad ugu baaqilay dadka horta urur ahaan waxyaabahan u asaasanay waxaa ka mid ah lamber one inaanu dhakhaatiirta aqoontooda kor u kabcino ku saabsan xanuunada maskaxda qodobka labaad waxa weeye inaanu bukaanka iyo bulshada siino nidaamyada iyo habka ay u mari lahaayeen markay qabsato dhibaato caafimaad ama haaata mid maskaxeed ama mid jidheed marka urur ahaan waxyaabahan u asaasanay waxaa ka mid ah hadalka xuquuqda bukaanka oo kale taa laftigooda waxaan meel ka soo gelaynaa inaanu kor u qaadno wacyigelinta cudurrada maskaxda iyo ka hadalka xuquuqda bukaanka la nool xanuunada maskaxeed waxaan kaloo jira iyaga laftigoodu dadkan maskaxda ka xanuunsanaya dad badan oo ka mid ah iminka hadday doonaan waa la xidhayaa sababtaasi loo xidhayaani waxa weeye qofkii maskaxdu ka bukaa laakiin lama oga inuu xanuun maskaxeed hayo taa laftigeeda waxa weeye in tababaro la siiyo ciidamada kala duwan si ay u ogaadaan noocyada xanuunada maskaxeed si wixii xanuun maskaxeed qaba ee dhaba loo daweeyo balse aan loo xidhin xagga silsiladda markaynu ka hadlayno silsiladdu waa mushkilad weyn oo dalkeena haysata dhammaan waxaan ku wacyigelinaa bulshada inay ka furaan dadka xanuunada la nool silsiladda waayo silsiladdu xal maaha laakiin waxay sii dilaysaa siina fogeynaysaa in xal loo helo xanuunka dhimirka ee qofka haleelay